الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد suurat lancaam ayaan kusoo dhex jirnay aayadda boqol iyo laba ayuu darsigeeni ka bilaabanayaa aayadii inoo dambeeyey waxay ka hadlayeen meel kaga dhaca ay bini aadamka qaar ka mida ilaahay ku sameeyeen subxaana wa tacaala taas oo laga jawaabayay marka waxaa la sii wadaa alla subxaana wa tacaala waa ka wax walba abuuray baa layidhi shay walbana cilmigiisa leh allah lasoo tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay marka dalikum allahu rabbukum laa ilaha ilaa hu khaliqu kuli shayin facbuduuh wa huwa cala kuli shayin wakiil dalikum kiinaas lasoo tilmaamay rabbukum rabbigiin wey dalikum kiina lasoo tilmaamay allahu alla wey rabbukum rabbigiin wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuray wey ee facbuduuhu caabuda wa huwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka xifdiyo oo ilaaliyo yani kan loo tala saarto wax walba isaga wey laa tudrikuhu ma haleesho ma haleelaan allaha isaga lasoo tilmaamay al absaaru aragyaalku ma haleelaan wa huwa isaga ayaa yudriku haleela al absaara aragyaalka wa huwa isagu allatiifu midka dhimriyo wey oo addoommadiisa u dhimriya alkhabiiru oo shay walba gun og oo yani xoogaalow tilmaamaha lasoo sheegay ka iskale waa allah waana rabbigiinoo kii idin lahaa ee idin abuurtay wey cid xaq lagu caabudo oo cibaadadiina leh ma jiroon isaga ahayn intii isaga kasoo hadhayba gardaraa lagu caabudaa cibaadada isaga keliyataa gar u leh wax walbana ka abuuray waa isaga khaaliqu kulli shayin waxaa soo gelaya khalaqa kulli shayin tii aayaddii hore ku jirtay bay la mid tahayo waxaa soo gelaya ciisaha iyo malaa'igta nebi ciise iyo malaa'igta iyo cusayr iyo kuwan la leeyahay waa caruur ilaahay kuwaasaa soo gelay khaaliqu kulli shay wuxuu ilaahay abuuray subxaana wa tacala haddana ilmo inuu ka dhigto waa waxaan suuroobi karin marka isaga caabuda laleeyahy facbuduuhu allaha tilmaamaha le caabuda keligii wax walbana isagaa loo tala saartaayo ilaaliya oo xifdiya indhuhu aragyaalku ma haleelaan laa tudrikuhu labsaaru waxaa laga wadaa tafaasiir dhowra iyo culimada tafsiirku marayaan laakiin tafsiirka ugu rooni waxa weeye in la yidhaahdo laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma koobaan ila subxaana wa tacaala waa la arki laakiin xaqiiqadiisa ma gaadhi karaan aragyaalku mana koobi karaan saasaa laga wadaa laa tudrikuhu labsaar lagama wado lama arkayo lagama wado arag waa la arkayaa sida qur-aanku sheegay wujuuhun yawmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira maalinta qiyaamada wejiyaal baa rabbigooda fiirinaya oo rabbi arkaya subxaana wa tacaala kallaa inahum can rabbihim yawmaidin lamaxjuubuun alimaamu shaafici wuxuu yihi gaalada haddii ilaahay ku ciqaabay maalinta qiyaamada inuu iska xijaabay waxaa laga fahmayaa inuu mu'miniinta ugu nimcaynayo inuu istusoy arkaan marka waa la arkayaa axaadiista nabiga sal lay slam mutawaatirka baa kusoo aroortay saxaabadu nabiga weydiiyeen nebi allow rabbigana ma arkaynaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam qorax aan daruuri ka sokaynin ama dayax aan daruuri ka sokaynin oo cirkoo bannaan jooga sida aad u arkaysaan oo aydaan isugu cidhiiryeyn ama aydaan uga shakiyeyn saasoo kale aad rabbigiin u arki doontaan bu nabi sal lay slam marka axaadiis aad farabadan baa kuso aroortay in maalinta qiyaamada ilahay la arki doono waana ahlu sunna waljamaca ijmaacooda iyo say isku waafaqsan yihiin qiyaamada in ilahay muminiintu arki doonaan bal ilaahay aragtidiisa ay arkaan baa nicmooyinka la siin doono ugu weyn maalinta qiyaamada saan ugu tegi doono liladiina axsanu lxusna wa ziyaada lagama wado marka mar hadday sidaas tahay oo arrintu saa u taallo aayaddan marka lagama wado indhuhu ma qabanayaan laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma arkayaanoo ma qabanayaan lagama wado ee waxaa laga wadaa laa tudrikuhu labsaaru aragyaalku ma koobayaan oo ixaafa laga wadaa walaa yuxiituuna bihi cilman oo kale wey macana ilahi subxana wa tacaala cilmi sidaan loogu koobi karin ayaan aragguna u koobi karin maxaa yeelay shayga araggiisa iyo koobidiisu labay kala tahay aayaddu waxay diidan tahay waa koobidda aragga laakiin aayadaha kala kutusay iyo axaadiista nabiga sal lay slam saas man marka laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaar maala hadda qoraxdao kaleeto way noo muuqataa waan aragnaa soo maha lilahi lmathalu laclaa laakiin tusaale qoraxdu way noo muuqataa laakiin miyaan koobi karna maya dayac waa noo muuqdaa laakiin xaqiiqadiisa ma gaari karno qoraxda xaqiiqadeeda ma gaari karo araggeenu ma gaari karo dayaxa araggiisa aan arkaynana xaqiiqadiisa ma gaadhin mayna gaadhin kadalika allah subxaana wa tacaala waa la arkayaa laakiin ishu ma koobayso xaqiiqada ilahina ma gaari karto subxana wa tacala saas maana ayib laakiin rabbi subxaana wa tacaala aragyaalka isagu wuu koobaayo wax isaga ka qarsoon ma jiro shayaalkay arkayaan iyo indhaha iyo kulli isagu wuu koobay waa latiif oo waa khabiir latiifka laba macnaba waa lagu fasiraa mid waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qarada yar ee daqiiqa ah buu ogyahay marna waxaa lagu fasiraa latiifka bimacnaa dhimrin turidda iyo dhimridda la yidhahda marka maadaama khabiirka laga faa'idaysanayo cilmiga iyo waxyaalaha hoose inuu ogsoon yahay latiifka macno kala sii marka latiifka waxaa tidhaahdaa bimacnaa waa midka dhimrinta badan oo addoomadiisa u dhimriyo dalikum kiinaa la soo sheegay allahu alla wey rabbukum rabbigii wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shayin wax walba ka abuuro wey shay walba oo makhluuqa ka mid isaga abuuray ee facbuduuhu caabuda hadduu isagu wax walba abuuray isagaa cibaadada iskale wa huwa isaguna calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka loo tala saarto weeye ee ilaaliya ee xifdiya laa tudrikuhu ma haleesho ma koobta laga wada laa tudrikuhu ma koobto al absaaru aragyaalku ma koobaan oo xaqiiqadiisa ma gaadhaan wa huwa isaguna yudriku wuu haleelaa al absaara aragyaalka wuu haleelaayo rabbi subxaana wa tacaala indhaha iyo meeshay arkayaan iyo araggooda laftiisa ilahi waa koobaa subxana wa tacala wa huwa isagu allatiifu wey waa midka dhimrin dhimriya oo addoommadiisa u dhimriya alkhabiiru xogogaalka oho shay walba guntiisa og qad jaءakum basaa'iru min rabbikum faman absara falinafsihi waman camiya facalayha wama ana calaykum bixafiid qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru baa idin yimid xujooyin yani xujooyin wax lagu arko xujooyin wax lagu kala arko basaa'irta waxaa la yidhahdaa waa xujada ifaysa ee wax muujinaysa qad jaa'akum waxaa idin yimid basaa'iru xujooyin aad wax ku kala aragtaan ayaa min rabbikum xagga rabbigiin idinka yimid faman absara ruuxii arka marka oo xujadaa wax ku arka khaladkiiyo saxda ku kala arkaayay falinafsihi naftiisay usugnaatay waman camiya ciddii indhabeesha man ciddii camiya indhabeela oo xujadaa ka indhabeelana fa calayhaa naftiisa dusheedun bay ahaatay wamaa ana aniguna ma ihi calaykum dushiina bixafiidin mid xifdiya anigana inaan idin xifdiyo acmaashiina ilaaliyo la iima soo dirin hawshay imaan wakadalika sidaasoo kale kala dhigdhigiddaa iyo faahfaahintaasoo kale baanu nusarifu u gedgedinaa sidaas aan hadda wax usoo kala dhigdhignaan usoo kala gedgedinoo kale yaa nusarifu u kala gedgedinaa al aayaati aayadaha yani waa la rogrogaya oo kolba dhinac baa lagaa tusay waliyaquuluu maxaa loo rogrogaya aayadaha litaquuma alxujatu leh inay xujadu ku ooganto dadka iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed darasta waad akhrisatay maxamedow waad soo baratay walinubayinahu iyo inaan cadayno qur-aanka u cadayno liqawmin dad inaan u cadayno daraaddeed yaclamuuna oo og oo wax garanaya ittabic raac marka maa shayga uuxiya la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday nabi allow min rabbika xagga rabbigaa lagaaga waxyooday laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye wa acrid jeedso cani lmushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajinayana iskaga jeeso walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa maa ashrakuu mayna wadaajiyeen shirki mayna la yimaadeen wamaa jacalnaaka maanaan kaa yeelin nebiyow calayhim dushooda xafiidan xifdiye maanaan kaa yeelin mid xifdiyaoo dushooda ilaaliya maanan kaa yeelin wamaa anta adigu ma tiid calayhim dushooda biwakiilin mid wakiilka oo u xilsaaran ma tiid camalkooda iyo caqiidadoodii u xilsaarnid macnaheedu waxa weeye qad jaa'akum basaa'iru min rabbikum xujooyin cadcad oon wax ku kala aragtaan ayaa xagga ilahay idinka yimid xujooyin aada u cadcad oo iska muuqda ayaa rabbi xaggiisa idinka yimid subxana watacaala xujooyinkaa ninkii intuu qaato wax ku arka oo ku iftiinsada oo xumaanta iyo samaanta ku kala gartaay naftiisa unbaa iskale faa'iidada halkaa ka timaada isagaa iskale ninkii ka indhabeela xujooyinkaasoo iska indha tiran oon dan ka gelinna dhibka ka yimaada naftiisa dusheeda un wey fa calayhaa adigunbay kugu soo noqon cid kalaad waxyeesha ma jirto adigun baa is waxyeelay aniguna ma ihi haddaan ahay nebi maxamed wey waxaad tidhahdaa aniguna ma ihi mid idinka idin ilaaliya dushiinna ma ilaaliyo la iima soo dirin inaan acmaashiina ilaaliyo caqiidadiinna ilaaliyo yani waardi idinka noqon taa waa hawl ilahi subxana wa tacaala xifdintiinna iyo ilaalintiinna ilaahay baa iska leh laakiin anigu taas mali sidaas hadda wax loo soo faahfaahiyey oo loo soo rogrogay aayadaha loo soo gedgediyey saasoo kalean aayadaha u gedgedinaabu rabbi ilahi subxana wa tacala tasriifka waxaa la yidhahdaa shaygoo kolba weji lagu keeno kolba weji lagu keeno macnaha marka aad baa wax loo soo caddeeyey sidaasoo kaleetaan aayadaha u gedgedinaa maxaa loo gedgedinay in addoommada xujada lagu oogo waa mid ta labaad kuwa luunsan ee qalloocani oo addoommada ka mid ihi inay yidhaahdaan waliyaquuluu darasta waad soo akrisatay waxan meel baad ka keentay inamaa yucallimuhu basharu bini aadam baa ku soo baray waad soo akrisatay oo waxaad soo baratay waliyaquuluu darasta waad akrisatay inay yidhaahdaan iyo dad wax garanaya oo inay wax qaataan diyaar u ah inaan ugu cadayno waa saddexdaas xujada in lagu oogo inay qaarka diidani ay wax ku marmarsoodaan oo yidhaahdaan waad soo akrisatay iyo kuwa wax garanaya ee wax ogol in wax loo caddayo walinubayinahu liqawmin yaclamuun kuwa wax garanaya inaan wax u cadayno saas daraaddeed baan u gedgediyeyna aayadaha urogrognaa way macana kadib baa nabiga waxay sl lay slam wixii ilaahay kuusoo waxyoodo xagga rabbi lagaaga waxyooday raac ka bax warkooda adiga waxbaa isku dhib waxyi ilaahay xaggiisa kaaga yimid kaa un adigu raac mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye yacni waa mabda'a loo waxyooday baa wuxuu ku salaysan yahay laa ilaaha ilaa huwa waa tiirka ugu weyn ee waxyigu ku salaysan yahay mabdi ugu weynaa tawxiidka yani waxyiga mabaadidiisa ayaa la sheegay oo laa ilaha ilaa huwa cid gar uleh in la caabudo ma jirto oon isaga ahay iskaga jeesaa layidhi gaalada mushrikiintan ilaahay iyo adoomadiisa isku garab wada oo wax ka dhexaysiinayo wax wadaajinaya adigu iskaga jeeso faraha ka qad isaga sawir baa laleeyahay yani waa intaan dagaalka la amrin intaan la dagaalan la odhanin weeye aayaadkani waa maka maka intii la joogay bay soo degayaan oo jihaadka weli la waajibinin marka iskaga jeeso faraha ka qaad isaga sabir isaga dulqaado saasaa la leeyahay nabiga sal ly sl saas maana haddii alla dooni lahaa walaw shaa allahu maa ashrakuu aayaddan waxay muujinaysaa shirkigan ay ku dhaceen iyo khaladkan ay ku dhaceen ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kama baxsana walaw shaa allahu maa ashrakuu hadduu alla dooni lahaa inayna shirki ku dhicin mayna shirki la yimaadeen laakiin ilaahay qadarkiisa iyo qorshihiisay ku hormartay arrintan xikmad xeel dheer isagoo ilaahay kale subxana wa tacaala adiga nebi maxamedana maanaan kaa yeelin mid xifdiya oo iyaga xifdiya berrinta lagu weydiin maayo maxay khaladka u sameeyey maxay diinta u qaadan waayo maxay u gaalooba lagu weydiin maayo maxaa yeelay hawshaasi laguma dirin oo xafiid ma tihi mid loo xilsaarayna ma tihi dushooda oo hawshaadu ma aha inaad gaadhsiisan wey bas hawshaadu uu dadka gaadhsiibe saas wey macana qad jaa'akum waxaa idin yimid xaqiiqee basaa'iru baa idin yimid xujooyin aad wax ku kala aragtaan ayaa min rabbikum xagga rabbigiin idinka yimid xujooyin cadcadood wax ku kala aragtaan baa xagga rabbigiin idinka yimid ee faman absara ruuxii arka oo xaqii arka oo xujooyinkaasi wax ku arka faman absara ruuxii arka bihaa xujooyinka ruuxii ku arka oo xaqii ku arka oo ku gartaay falinafsihi naftiisa unbay usugnaatay cidna wax muusan tarin ilaahayna wax kumuusan birinin cid kaleetoo hadda wax u faa'ideeyen ma jirta isaga naftiisa unbaa iskale waman camiya ciddii indhabeesha man ciddii camiya indhabeela fa calayhaa calaa nafsihi naftiisa dusheeda unbay ahaatay isaga unbaa isdhibay wamaa ana aniguna ma ihi haddaan nabi maxamed ahay wey calaykum dushiinna bixafiidin mid idin ilaaliya ma ihi ilaaliye dushiinna ilaalinaya oo acmaashiinna u xil saaran ma ihi wakadalika sidaasoo kale hadda wax loo soo cadeeyey oo loo soo gedgediyey yaanu nusarifu u gedgediyeynaa alaayaati aayadaha u gedgediyeyn oonu addoommada kolba dhinac uga tusaynaa maxaa saa loo yeelaya litaquuma alxujatu si ay xujadu ugu ooganto oo addoommadu berrinta waxay ku marmarsadaan aynagu helin iyo waliyaquuluu inay yidhaahdaan kuwii qalloocsanaaye darasta muxamedow waad soo baratay waad soo akrisatay ee wax ilaahay kugu soo dejiyey ma ah iyo walinubayinahu inaanu cadayno daraaddeed qur-aankii inaanu cadayno liqawmin dad inaanu cadayno yaclamuuna og oo waxgaranayo diyaar ah dad inay hagaagaan doonaya oo waxgarad ah kuwa iyagaana inaanu cadayno qur-aanka inaanu cadayno saas daraaddeed baan aayadaha u gedgediyeynaa wey ittabic racman maa uuxiya waxa la waxyoon ilayka adiga lagu waxyoon min rabbika xagga rabbigaa lagaga waxyoonay laa ilaaha mid xaq lagu caabuda ma jira ilaa huwa isaga mooye wa acrib jeedsa nebiyo can ilmushrikiina gaaladan iskaga jeedsa faraha ka qaat waxbaa isku lun walaw shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa maa ashrakuu mayna wadaajiyeenoo shirki mayna la yimaadeen wamaa jacalnaaka mana aanaan kaa yeelin nebiyow xafiidan ilaaliye iyo xifdiye calayhim dushooda xafiidan mid ilaaliyo xifdiya calayhim dushooda xifdiya maanaan kaa yeelin wamaa anta adiguna ma tihin biwakiilin mid loo tala saartay calayhim dushooda mid dushooda loo tala saartay oo loo xil saaray acmaashooda berrina wax lagaa weydiin laga weydiin doona ma tihid ee inaad wax gaadhsiiso unbaa xilkaaga ah waad la gudatay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin kadalika zayanna likulli ummatin camalahum uma ila rabbihim arjicuhum fayunabi'uhum bima kanuu yacmaluun walaa tasubuu hacaayina aladiina asnaamta yadcuuna ay baryayaan ama caabudayaan min duuni illahi alla sokadiis oo fayasubuu ay caayaan iyagu allaha alla ay caayaan cadwan xadgudub daraaddii ay u caayaan bigayri cilmin cilmi la-aanna ay ku cayan kadalika sidaa qoladaa aan xumaantooda ugu qurxinoo kale yaan zayannaa u qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum camalkoodii baan u qurxinay uma kadibna ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoodu yahay fayunabi'uhum alla wuxuu u warrami bimaa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa samay tani waxa weye yacni asnaamtooda nabigaa waxay ku yidhahdeen maxamedow ilaahyada nadar haddaad dayn weydo cayda ka dayn weydo annaguna ilaahaga umaa nucaayno ilaahyada ay leeyihiin cayda looga daa waxa weye war dhagaxyaantani waxba ma tari karaan haddaaba tidhaahdaba dhagaxani awood male sabarna male naftiisaba wax uma qaban karo adigina wax ku tara iskaba dhaaf waad cayday iyaga agtooda saasay wahay marka asnaamtoodan ha caayina baa le ay baryayaan iyagu oo markaa iyaguna ay ilaahay caayaan haddaad asnaamtooda in wax laga sheego oo tabardaradooda la sheego oo la dhaleeceeyo waa arrin waajiboo loo baahanya laakiin hadday ka dhalanayso inay ilaahay caayaan oo sabab ay u noqon karto inay ilaahay cay ula badrheeraan arrinkaa ha yeeline iska daaya marka cayda asnaamtooda jooji maxaa yeele dhagax maxaa laga caayo waaba iska caayan yahay meesha natiijada ka soo baxaysa waxay tahay un ilaahay oo la caayay saas idinkuna sabab aada u noqoteen marka yacni marba hadday arrinkaasi ka dhalan karo sababta keeni karta oo ilaahyadooda inaad caydaan adaaya sayna uga dhalanin ilahay inay caayaan subxana wa tacala oo xadgudub iyo cilmi darro ay ku caayaan taasi saysan u imaanin macnaha aayadda waa aayadda loo daliishado yani qaacidada la yidhahdo qaacidatu sadi daraa'ic sadi daraa'ic shay walba oo keeni kara ama irid u noqon kara shay shareecadu aynan ogolayn waa la xidhaa iriddiisa waa la xidhaa marka asnaamtooda in wax laga sheega ama waa waajib ama waa sunna maxaa yeelay maslaxo weyn baa ku jirta laakiin maslaxadaa waxaa looga tegayaa mafsado ka weyn baa ka dhalanaysa mafsado ka weyn maxay tahay ilahay caydiisu amaana maadaama ilaahay caydiisu ay ka dhalanayso mafsado weyn ah maslaxadii ku jirtay ilaahyadooda in la caayo waa laga tegi marka لماذا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدة دي عنك المعنى إن مفاسد لغهر توبا لغهر, لغهر ريسينيا مصالح دا إلا سوچي قاعدة دي عنك المعنى مركا مصلحة كوشي تمفسد دا ساكوي ساس مراد سوچي مربر سبحانه وتعالى ها عين أسلامتهم ها عين مراد كبرا ليس إلي إلهي عايا أذيك الددك خير كأدو شيئس هذه أي كبرانيسو خير كاسي نبكوين وكبرانيسو ده وحبا أو شيء haddii sharka aad ka reebayso shar ka sii weyn inay ku dhacaan looga baqayo sabab u noqdo iska da saas macana maxaa yeelay shareecadu waxay u timid in sharka la yareeyo masaalixdana la kordhiyo hadday wixii isdaba maraan jooji way marka saas weyaan mar bay noqon waajib noqonaysaa inaadan xumaanta reebin oo mar bay waajib noqonaysaa inaadan waajibka aadan shayga laazimkaa farin dhibka weyn baa ilan ka imaan sida tanoo kaleeto wey maana ayib marka maxaa ku kalifaya nimankani inay ilaahay cayaan haddii asnaamtooda dhagaxyaanta nuxnuxka wax laga sheegay inay ilahay caydiisa u badheedhaan waxaa keenaya qurxin xumaantoodii baa loo qurxiyey kadalika zayana likulli ummatin camala tanaa waaba isla quman yihiinba qumanahoodaa qoorta ugu jira waa loo qurxiyey xumaantoodii baa loo qurxiyey jaahiliyadoodii baa loo qurxiyey asnaamta inay caabudaan baa loo qurxiyey tanaa la quman marka wixii tan ka soo horjeedana waa la qallocsay kadalika warka waa imtixaanayhu kadibna xagga rabbi baa loo celin doonaa allahna la xisaabtami doono waxay samayn jireen u warrami doonaa walaa tasubuha cayna yani shayga haddaadan adigu samayn laakiin adigu sabab u noqotay dembigiisu kama baxaysa saas way maanaa kii nebiga sal ly slam waa kii lahaa lacana allahu man saba waalidayh labadiisa waalid ninka lacnaday ama cayay ilahay ha lacnado markaas waxa nebi allow seebuu labadiisa waalid ruux uga cayay nebigu wuxu uri sal lay slam mid kaluu waalidkii caayaya markaasuu kaasi waalidkii caayaya waalidkii in la cayo marka sidaas sabab u noqday sooma lacnada ilahay ku dhacday hooyadaa waxaa ku samey haddaad ruux ku dhacdo oo isaguna ku yidhahdo hooyadaa waxaa ku samey hooyadaa cayayso adigu maa usoo jiido malcuun baa tahay marka malcuun baa tahay marka sababtaa inaad sabab u noqoto wax xun ood adigu keentood soo jiida lama rabo walaa tasubuha caayina alladiina kuwa yadcuuna caabudaya walaa tasubuha cayna aladiina kuwa asnaamta waa laga wadaa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illahi alla ka soko oo fayasubuu ay caayaan haddaad asnaamtooda caydaan fayasubuu ay caayaan markaa allaha alla ay caayaan cadwan xadgudub ama cadaawadnimo bikayri cilmin cilmi la-aan garasho la-aan maxaa yeele ninka ilaahay caayaya ilahay ma yaqaanin kadalika sidaasoo kale qoladaas sidaa waxooda ugu qurxinay kadalika sidaasoo kale aan zayannaa u qurxinnaa yaan u qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum dhaqankoodiiyo camalkoodiiyo caadadoodaa loo qurxiya waaba saas bini aadamka aad arkayso midka ugu mabda' xun ee ugu caqiida xun ee ugu akhlaaq xun waa isla qumay kadalika zayannaa likulli ummatin camalahum ayb uma kadibna ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkood u ahday fa yunabihum wuu u warrami alle bimaa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa samay wuu u warrami inta loo sheeg sheegom iska tegi maayaane waxaa laga wadaa waa lagu abaalmarin wa aqsamuu billahi jahda aymaanihim wa aqsamuu way dhaarteen gaaladii billahi ilahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda intay taag leeyihiin dhaartoodu dhaartoodu intay taag leedahay oy tabar leedahay ayay dhaarteen maxay ku dhaarteen lain jaa-atum hadday u timaado aayatun aayadi hadday u timaado layu'minunna inay rumaynayaan bihaa iyad qul waxaad tidhahdaa nebigow inama al aayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisay ahaadeen ilahayba agtiisay ha yaallaanoo isagaa hayaago gacanta ku hay wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey mu'miniintiiyow annahaa aayaduhu idaa jaa-ad hadday yimaadaan laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay rumaynayaan inay rumaynayaan maxaad ka ogtihiin ayib macnaheedu waxa weeye waxay ku dhaarteen dhaar kaba dambays ah hadday aayadi u timaado inay rumaynayaan aayad maa naloo keeno waanu rumayn lahay dhaar bay ku mareen ayna waxba reebanin meesha ugu dambaysa istaagay nebigu marka sal lla lay slam sidii horeba wuxuu iska jeclaystay in aayaddii loo keeno waxaa dhahdaabaa lay nebi maxamedow inama alaayaatu cinda allah aayaduhu ilahay agtiisay ahaadeen ilahay baa taliya ilaahay baa maamula aayadaha ee aniga agtayda ma yeelan mana u taliyo isagaa hadduu rabo aayad idiin keeni hadduu doonana aan keenaynin inama alaayaatu cinda allah kadib baa waxaa la yidhi mu'miniintii oo iyagu laftoodu jeclaystay maadaama ay leeyihiin ha nala qanciyo oo aayad aan ku qancana ha naloo keeno mu'miniinta laftoodii waxoogaa qalbigooda waxaa gasho maa laysaga keeno waxaanay codsanayaan ha iimaankaa qaateen markaasaa rabbi wuxuu yidhi wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey mu'miniinay annahaa aayaduhu idaa jaa-ad hadday yimaadaan laa yu'minuuna inaysan rumaynayn inay rumaynayaan ama aynan rumaynaynin maxaad ku idin ogeysiiyey macnaha aayad baa timid aan codsaday oo sidaan u codsaday la iigu keenay kama dhalanaysa inay wax qaataan inay qaadan waayaan bay u badan tahay inta aayadihii la keeno kadibna laydin halago laydin baabi'iyo wa aqsamuu way dhaarteen billahi ilahi bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag leeyihiin ama tabar leeyihiin lain jaacathum bay ku dhaarteen hadday noo timaado aayatun aayada hadday noo timaado layu'minunna walle inaanu rumayn oo rumayn bihaa aayadaha inaanu rumayn qul waxaad tidhahdaa nebigow inama alaayaatu aayaduhu cinda allahi ilahay agtiisay ahayd wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey muminiintiiyow waa tafsiir laakiin tafasiir kale jir kauma iska marayn wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey muminiintiiyow annahaa lacallahaa waa sida khaliil ibnu axmed iyo ibnu jariir tabari ay dooranayaan annahaa bimacnaa lacallaha waa laga dhig melay luqada carabigana way ku timaadaan wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa ay lacallaha aayaduhu inay mudan yihiin idaa goortii jaa-at ay yimaadaan laa yu'minuuna inaysan rumaynin inay sidaa mudan yihiin maxaa idin ogeysiiyey ama waxaad tidhahdaa wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaduhu idaa goortii jaa-at ay timaado laa yu'minuuna inayna rumaynaynin aw yu'minuuna ama ay rumaynayaan inayna rumaynaynin ama rumaynayaan maxaad ka ogti ma ogidin wey macna ayib ama laadaba sidii tawkiidka wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kama lam yu'minuu bihi awala maratin wanadaruhum fi tuqyaanihim yacmahun wanuqallibu waanu gedgedin bu rabbi subxana wa tacaala afidatahum qalbiyaalkooda wa absaarahum iyo aragyaalkoodaanu gedgedinayna iimaankaanu ka gedinayna wey kamaa sidii lam yu'minuu aynan u rumaynin bihi qur-aanka aynan u rumaynin awala maratin markii ugu horreysay wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooda dhexdiisaan kaga tegaynaa yacmahuuna xaale ay yihiin kuwa noqnoqonayo wareersan macnaheedu waxa weeye qalbiga iyo indhaha yani absaarta waxaa laga wadaa aragyaalka quluubta iyo aragyaalka ilahay baa gacanta ku hay waanu rogrogaynaa bu alla leh subxana wa tacaala iimaankii baanu ka rogaynaa waxaa iimaanka looga rogayaa markan haddii aayadii ay timaado oo aayadan hadda ay codsanayaan la keeni lahaaba kama dhalanayso qasab inay tahay inay rumeeyaan bal intay aayadii timaado intay aayaddu timaado baanu haddana waxaanu rogaynaa qalbiyadooda iyo indhahoodaanu rogaynaa oo aayadda ka rogaynaa maanaa iimaan inay rumeeyaan baa laga rogi sidii markii horeba ay u rumayn waayeen oo marka hore markaa wey intayna aayaddu soo degin intaynan aayaddu soo degin iyo mucjizadu soo lama kari waayen oo mayna beenin markaa hore say u rumayn waayeen yaa markan dambe ee aayaddu timidna yaanu qalbiyadooda iyo indhahooda u rogrogaynaa bu rabbi subxana wa tacala oo iimaanka uga rogaynaa marka aayaddii qasab maaha inay ku qaataan ee iimaanka bixintiisa iyo siismadiisa ilahay baa iskale aayadi ma keento mucjizana ma keento ilaahay baa keena markii hore aayaduhu u yimaadeen way diideen haddii aayadday codsanayaan ay timaadana sidoo kale wey qalbigooda annaga gacanta kuaynu rogroogayna wey maana waxaanu kaga tegaynaa bu rabbilahi subxaana wa tacaala yacni dooqooda iyo kibirkooda iyo xadgudubkooda dhexdiisa ayaanu kaga tegaynaa ayagoo wareersan oo yani jaha wareersan oo noqnoqonay meelay u jeedeen meelay ka jeedaan garanay wanuqallibu wanuqallibu waan gediyeynaa af-idatahum qalbiyaalkoodaan gediyeynaa wa absaarahum iyo aragyaalkooda xaggeen ka gediyeyn caniliimaani iimaankii baan ka gediyeynaa oon ka rogaynaa aayaddu markay timaado xataa hadday aayadi timaado qalbigoodiiyo aragyaalkoodaanu iimaanka ka gediyeynaa kamaa sidii oo kale lam yu'minuu aynan u rumaynin bihi yani qur-aanka ama bihi aayadda awala maratin markii ugu horreysay markii horeba say u rumayn waayeen baan markan dambana ayadi hadday timaado yaanu qalbigooda iyo absaartooda gagadiinayna bu rabbi subxana wa tacala wanadaruhum waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisaan kaga tegaynaa iyagoo qooqsan oo kibirsan yacmahuuna xaalo ay yihiin kuwa wareersanoo jahwareersanoo noqnoqonay meelay u baxaan iyo meelay ka baxaan aan garanay walow anana nazalnaa ilayhim almalaaikata wakallamahum lmawta wacasharnaa calayhim kula shay aayadda marka waxaa lagu tilmaamay aayadda hore waxay tihi aayadaha ilahay baa haye tan dambana waxaa la yidhi xataa hadday aayaduhu yimaadaan in wax lagu qaataayo ilahay bay ku xidhanta tanna iyadii baa laga sii hadlaya wuxuuna ku yidhi walow annanaa anagu nazalnaa haddaan soo dejinno ilayhim iyaga xaggooda almalaaikata malaaigta haddaan usoo dejinno wakallamhum ay la hadlaan almawtaa kuwii dhintay ay la hadlaan oo waxasharnaa aan shirino calayhim dushooda kulla shayin wax walba aan soo shirino qubulan si muuqato cad wax walba haddaan hortooda keenno maa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumaynaya maynan ahaanin ilaa an yashaaa allahu inuu alla doono mooy walaakina akarahum laakiin intooda badani yajhaluuna way jaahilnimo samaynaya yajhaluuna way moog yihiinoo maba garanaya dad wax garanaya ma haddii malaa'ig loo keeno sida iyagu codsadeen oo malaa'igi intay u timaado hortooda ay tidhaahdo war nebigani waa rasuul ilahi soo dirsan kitaabkan uu watana waa xaq ama dadkii qaraabadooda ahaayee dhintay loo soo nooleeyo oo ay la hadlaan intay soo hor istaagaan ay yidhaahdaan war hebelow qabrigii baan ka imid aakharaan ka soo noqday rasuul weeye ninkani kitaabka uu watana waa xaq ama mehe wax walba hortooda la keeno oo la soo shiriyo marnaba ma rumaynayaan inuu alla doorumayo subxana wa tacala saas macnaheedu waxa weeyaan waxba nabi maxamed sal lay slam nimankan mucjisaha naloo keena iyo hamala qanciye iyo warkaasi war jira maaha alla subxaana wa tacaala wax walba hadduu hortooda keeno buurta safa dahab looga dhigo magaalada marka buuraha looga kala fogeeyo malaa'igta hortooda la keeno qaraabadoodii dhintay ay la hadlaan oo la soo nooleeyo waxba ma qaadanaya marka waxbaa isku dhib saasa rasulka ilah sal lay slam walow anana anagu nazalnaa haddaan soo dejin ilayhim iyaga xaggooda almalaaikata malaaigta haddaan soo dejin ayada oo rasuulkan u markhaati kacaysa oo wakallamahum ay la hadlaan almawtaa kuwii dhintay ay la hadlaan intay soo noqdaan ay la hadlaan ay u sheegaan rasuulku inuu xaq yahay kitaabkuna xaq yahay oo waxasharnaa aan soo kulminno soo shirino calayhim iyaga dushooda kulla shayin wax walba aan soo shirino qubulan si cadaan oo muuqata qubulan tasaawur ama ma ahe qubulan ayaga oo koox koox ah iyagoo qabiil qabiilo koox kooxa aan hor keenno maa kaanuu maynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya maynan ahaaneen oo xaqa iyo aayadahaasi maynan marna wax ku qaateen ilaa an yashaa allahu inuu alla doono mooyaane marka aayad baa wax keeniyo iimaankooda kordhini oo ay wax ku qaadanayaan arrinkaasi arrin jira maaha walaakina aktarahum intooda badanse yajhaluuna way jaahil bay ka yihiinoo wax ma garanayaan jaahili wey wkadalika jacalna likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waljini yuxi bacdhum ila bacdin zukruf alqowl macnaheedu waxa weye addoommada in diinkii ilaahi subxaana wa tacaala hanuun la doono asaga oon mucjizana codsanin mucjizo weynna aan la soo hordhigin ayaa ilahi subxaana wa tacala qalbigiisa iimaan gelinay kii uusan ilaahay iimaan la dooninla intaasoo aayadood iyo mucjizo haddii lasoo hordhigo waxba ku qaadan maayo marka hawsha ilahay baa maamulo wey maana wakadalika sidaasoo kale kadalikada waxay u noqoni sidaanu adiga cadow kugu samaynay kadalika kamaa jacalnaa saan u yeelnay laka adiga acdaa'an saan adiga cadowyaal kuugu samaynay nebi maxamedow kula dagaalama kadalika sidaasoo kale baan jacalnaa yeelnay likulli nabiyin nebi walba waxaan u yeelnay caduwan cadow baan u yeelnay shayaaiina alinsi baan u yeelnay insiga shayaaiintiisa iyo waljinni jinniga shayaaiintiisa kuwaasaan cadow uga dhignay yuuxii xaalo uu waxyoonayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu waxyoonayo zukrufa alqawli hadalkiisa la qurxiyey hadal la qurxiyey oo la naashnaashay guruuran dagid darteed dagid ay dadka dagayaan iyo shirqool daraadii baysaa u yeelay walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaa maa facaluuhu mayna sameeyeen mayna faleen ee fadarhum ka tag nabi iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan walitasqaa maxay u samaynayaanoo hadalkaa la qurxiya ay isugu waxyoonayaan waxaa la yidhi guruuran kedin daraaddeed ay dadka gedinayaan iyo walitasqaa iyo inay iilato darteed walitasqaa inay iilato daraaddeed ilayhi xaggiisa ilayhi damiirkeeda waxay unoqon zukruf alqawlki walitasqaa inay yani waxa way dhag raariciso ama ay leexato ilayhi hadalkaa la qurxiye xaggiisa af-idatu aladiina kuwii qalbiyadooda laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn iyo waliyardawhu inay raalli ku noqdaan hadalkaa la qurxiyey daraaddeed iyo waliyaqtarifuu inay gurubsadaan oy kasbadaan maa shay hum iyagu muqtarifuuna kuwa kasbadaya oo gurubsanaya ay yihiin macnaheedu waxa weeye nebigaa loola sabirsiinaya sidaa adiga aanu cadowga kugu samaynay oo dad col kula ah oo kula dagaalamaya oo kaa soo horjeeda saan kuugu samaynay saasoo kalaan nebi walba cadow ugu samaynay nebiyadii kaa horreeyey dhan nebi walba col buu lahaa oo cadow buu lahaa ka soo horjeeda yaa cadow looga dhigay shayaaiinta insiga iyo jinnigaba ka kooban shayaaiinta insiga iyo jinniga ka kooban shayaaiinu jinniga garanay oo waa kuwa bini aadamka baadiyeeye ilaga qarsoon oo ibliis uu ugu weye ibliis iyo ciidamadiisa wey laakiin shayaaiinu linsiga shayaainuljini way kuwaas shayaadiinu linsiga waa bini aadamka inta uu shaydaanku ku shaqaysto oo dariiqadiisa didka dadka ugu yeedha fasaadka ka shaqeeya dadka xumaanta ugu baaqa khayrka la dagaalama ama dawlada ha ahaadeen ama afraad ha ahaadeen ama hay-ada ha ahaadeen yani waxa weye kuwa noocaasoo kale ah waxaa laga wadaa shayaaiinu alinsi shaydaanka waxa la yidhahda shay walba oo ka baxa kuwa isaga la midkaa dabeecadooda khilaafoo ka dhex baxa oo shar ku baxa ayaa la yidhahda macnaha shaydaanka la yidhahda marka shayaadiin insi iyo jinni ka kooban baa nebi walba cunla ahaa oo cadow u ahaa qaarkood baa qaarka kale u waxyoonaya way isu waxyoonayaanoo hadal la qurxiyey bay isu waxyoonayaan hadal ay qurxiyeen maxaa yeele hadalka la qurxiye waxa weeyaan waa mabaadidan baatilka isu qurxinayaan hadalladan baatilka maxaa yeelay baatilka iyo yacni xumaantu sideeda way boolxuntay laakiin quruxdan iyo waxoogaa macaankan ka muuqdaay waa mid dusha laga saaray oo shaydaanku wiiw asalkeedu way boolxuntay laakiin qurux oo aan waxba ka jirin baa dusha laga saaray marka hadal la qurxiyey bay isu sheegsheegaya oo isu waxyoonaya oo qaarkood qaarka kaleeto uu taabsiinaya oo siinaya maxay saa u yeelaya guruuran kedin daraaddeed inay dad dadka kediyaan oy duubsadaan daraaddeed saa u yeelaya hadduu alla dooni lahaa inayna cadow u noqonin rususha hadalladaa xunxun ee la qurxiyeyna ayna isu waxyoonin hadduu dooni lahaana mayna yeelen maxaa yeele ilahay maqaadirtiisay ku jiraan arrintan arrin ilahay qorsheeye wey awood ilahay kamay baxsana wey macana iskaga tag bale iyag iyo waxa ay kasbanayaan ee shaqaysanayaanba iskaga tag waxaa loo sheegay marka hadalkan quruxsan ee ay qurxiyeen waxay isugu waxyoonayaan sababtu maxay tahay cillada ku jirta maxay tahay guruuran baa la yidhi kow guruuran inay kediyaanoo iyaguna iskediyaan inta kale la kediyaan oo shirqoolaan waa mid talabaadi waxa weeye walitasqaa ilayhi af-idatu aladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhara rumaysnaynna inay u dhag raariciyaan oy u iishaan oo hadalkaa la qurxiyey ay qaataan ka yeelan ta saddexaadi waxa weeye waliyardawhu inay raalli ku noqdaan oo ku qancaan hadalkaa la qurxiyey ta afraadna waxa weeyaan waxay isugu waxyoonayaan cillada saddexaad ee ku jirta afraadi waxa weeye waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun waxa ay gurubsanayaan ay shaqaysanayaanna inay shaqaystaan oo dembiyada ah ilaahay agtiina ay hortagaan iyagoo dembiye ka buuxa intaasay isugu waxyoonayaanoo xumaanta ay isugu dardaarmayaan oo ay isugu xidhan yihiin shayaadiinta insiga iyo jinniga arrimahaasoo dhan baa ku jira oo cillooyin ah macna saas weeyaan wa kadalika sidaasoo kale sidaan adigaba kuugu yeelay oo kale baan jacalnaa yeelay likulli nabiyin nebi walba waxaan u yeelay caduwan cadow baan u yeelay shayaadiina alinsi waljinni jinka iyo insiga shayaadiintiisaan u yeelay kuwaasaan cadow uga dhignay oo xol u ah saas ila waxa weye kuwan dabada waxaa ka wada kii jinkahabaa dabada ka wada kuwan xaqa la dagaalamaya diinta la dagaalamaya kii shaydaankii weynaabaa ku shaqaysanayo u adeegayaan marka isagaa hadal wax u qurxinaya mabaadidooda baatilkaabuu u qurxinaya xaqiibuu u foolxumaynaya inay dagaalkooda guul ku gaari doonaan buu u muujinayaa tii bay ku dagaalgalayaan marka marka waa dad isku shaqaysanaya waa isku shaqaysanaya yuuxii xaal uu waxyoonaya bacdum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale shayaadiinta insiga iyo jinnigu qaarkood qaarka kale xaala ay u waxyoonayaan zukhrufa alqawli hadalkiisa la qurxiyey hadal la qurxiyey oo yani waxa weeyaan ay iyagu qurxiyeen guruuran kedin daraaddeed bay saa u yeelay kedin ama dagid guruuran kedin ama dagid daraaddeed iyo shirqool daraaddii bay saa u yeelayaan ay inta kale ku sharqoolayaan ila wixii haddaan la qurxinin baatilkii laga qaadan maayo waa inay suuq u sameeyaan oo qaab lagu qaadan karo ay u yeelaan saasaa marka uu suuqa ugu geli kara ugu socon kara zukhrufa alqawli ghuruura saas way macana walaw shaaa rabbuka rabbigaa hadduu dooni lahaa maa facaluuhu maynan faleen isu waxyoodka ay isu waxyoonayaan iixaag u noqon damiirku isu waxyoodka ay hadalkaa la qurxiyo isu waxyoonayaan maynan faleen hadduu alla dooni lahaa inaysan falin ee fadarhum ka tag nebiyo iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan walitasqaa huruurantay ku xidhanta huruuran keda daraaddeed iyo dagid daraaddeed bay saa u yeelayaan iyo walitasqaa inay iilato daraaddeed oy u dhag raariciso ilayhi hadalkaa la qurxiye xaggiisa af-idatu aladiina kuwii qalbiyaashooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhara aan rumaysnayn kuwaan aakhara rumaysnayn inay u dhagraariciso qalbiyadooda u dhagraariciyaan oo hadalkaa quruxsan ay runmuna iyo waliyardawhu inay ka raalli noqdaan hadalkaa la qurxiyey inay ku qancaan daraaddeed iyo waliyaqtarifuu inay gurubsadaan kuwana wax qurxinaya shayaadiintii liyaqtarifuu inay gurubsadaan oo kasbadaan maa shay hum iyagu muqtarifuuna kuwa kasbanaya oo gurubsanaya ay yihiin waxa ay gurubsanayaan iyo xumaantoodana inay wataan oy ku dhintaan oo ilahay kusoo saara subxana wa tacala intaasoo dhan oo sabab baa ilahay saa u yeelay subxana wa tacala saas wey maana ayb marka waxyaabahan kadaata baabilkao dhan waa wax la qurxiyeyoo shayaadiintu isu waxyoonayso wala fiirsa adig yani waxa weeye maanta dimuqraadiya wax la yidhahda baayimi yaa yaa la wataa oo markaasaa waxa weeye lagu qurxinaya shaydaan iyo ibliis baa u qurxiyey gaalada gaaladiibaa yuu ku qanciyey kuwiibaa iyaguna waxay usoo waxyoodeen kuwo meeshan ahoo muslimiin baan u talinaa leh oo madaxa bay u waxyoodeen kuwiibaa qurxinayo naashnaashayo waxaynan lahayn ka dhigayo oo muslimiintii doonaya inay ku qanciyaan waxaa raacaya oo ka rumaysanaya ama ha noqoto dimuqraadiyo ama ra'samaaliyo ama wadaniyo ama qabaliyo waxaa ka rumaysanaya oo raacaya kuwa aan qalbigooda ku jirin aakhara rumaynteeda kuwaasaa ku qancaya mabaadida noocaasoo kale la qurxiyey laakiin ruux iimaankiisa aakhare ay qalbigiisa ku jirto qalbigiisa iimaan aakhara uu ku jiro diin ilaahayna ilaahay ugu nimceeyey waxaa si kastoo loo qurxiyo haba yaraati ku katoobi maayo marka waxyaabahan waa wax yani la doonayo in addoommada lagu dago waa dabin saas way macnaa in layska jiro afa hayr allah afa hayr allahi ma alla cid aan ahayn baan abtaqii raadin xakaman xaal uu garsooray walxaal huwa isagu alladii kii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka alkitaaba kitaabka idinku soo dejiy mufasalan xaal uu yahay mid la kala dixdixiyey kitaabka wladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay waa kitaabtii hore tawradi injiil wey oo yahuudiya nasaara laga wadaa marka wladiina kuwa aataynahum aan siinay alkitaaba kitaabkii kutubtii hore kuwaan siinay yaclamuuna waxay ogyihiin anahu qur'aankani munazalun inuu yahay mid la soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa laga soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq wata ee falaa takuunanna ha ahaani nebi maxamedow min almumtariina kuwa shakiyaha noqone kuwa shakisan oo xaqnimadiisa ka shakiya ha ka mid noqone wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa weedhiisa erayadii rabbibaa dhammaystirantay sidqan run xaggeed wa cadlan iyo cadaalad cadaalad xaggeed cadaaladnimo xaggeed labadaa dhinacba way ka dhammaystirantay laa mubadila wax badela likalimaatihi ilahay kelimooyinkiisa wax badelaayey ma jiro mawjuudu maahani wa huwa isaguna asamiicu waa midka maqalka badan alcaliimu ee ogaanshaha badan waa kuwan ilaahay cid aan ahayn kuugu yeedhaye waxaad tidhaahdaa war ma alla cid aan ahayn baa waxaan raadiyaa garsoore ma garsooro kaloon alla ahayn baan raadiyaa oo idinkii aniga inoo kala garsoora isagoo alla subxaana wa tacaala kitaabkan soo dejiyey oo idiin soo dejiyey kitaabkan oo la faahfaahiye oo la kala dhigdhigay so wax la yaabla maha rabbi subxaana wa tacaala kitaabkiisii baa ku horyahay waa faahfaahsan yahayoo waxaa lagu kala dhigdhigay wax walboo loo baahayay arrin walboo loo baahaya baa lagu kala dhigdhigay iyadoo saa ay tahay baa haddana waxay ku leeyihiin cid kale noo raadi oo garsoora ah ma dhagax baan ilahay ka doortaa mise mid wax sheegsheegayo oo meelahaasoo macnaha bin makhluuqa u ka doorto mise mid garsooro oo bini aadam wuxuu garanayaba iska yar tahay baan ilaahay ka doortaa intaan ilaahaygii kitaabkan faahfaahsan soo dejiyey ka tago miyaan garsooro kala raadiye taas miya wax macquula marka way macna kuwa ahlu kitaabka ee yahuudi iyo nasaaradii isagoo weliba xaq warta in xagga ilahi laga soo dejiy mar hadduu sidaas yahay nebi maxamed hashakiin baa shaki haba yaraataysugaagel nebi maxamed shakin maya salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin innagaa laydin jeeda innagaa laydin leeyahay shakigiisan idinka gelin kitaabkan ina xaqi xagga rabbina kasoo degay subxana wa tacala rabbi kelimadiisu way dhammaystirantay kelimada rabbi waxa weeye waa kelimada tanziiligo waa waxyo ayada xagga runta iyo xagga cadaaladaba ay sidqan fi lakhbaar wa cadlan fi laxkaam warka ay bixinaysana waa run biyo kaba dhibcaan oo shaki ku jira axkaamta ay jidaynaysana waa cadaalad ayadana aan meella loo tilaabi karin marka saas sidqigu waa wax alla wixii khabar ah iyo war ah ee qur-aanka ku soo arooray waxyaaba dhacay oo horey u dhacay oo laga warramayo waxyaaba soo socdoo dhici doona waxyaabaha warka uu qur-aanku ka sheegayo rabbi ka sheegayo waa run iyo siday ahaayeen sidii wax u dhacay waxbana laguma dalban lagama dhigo cadlanna waxaa laga wadaa axkaamta shareecadu ay jidaynayso ee nolosha qaybaheeda kala gedisan ku saabsani waa cadaalad iyo sidii rabbi subxaanau watacaala wax u maamulay weeyaano ayadana wax weeyaan cadaalad bay ku salaysanta wax saa wax ka bedeli karo ilaahay kelimaadkiisaa bedeli karana ma jirto cid ilaahay intay ka daba tagto wixii xaq uu ka dhiga baatil ka dhigi karta ma jirto khabarkii runta ahaa been ka dhigi karta ma jirto cadaaladii uu dejiyey cid cadaaladnimada ka saari karta ma jirto adiga waad iska tegi kartaa dada waad diidi kartaa dada laakiin diidadaada iyo tegitaanka aad ka tagtay waxba ka bedeli mayso oo sideedii wey warkiisuna waa run xukunkiisuna waa cadaalad sidaana wax ka bedeli kara ma jiro saas kulli haddii makhluuq oo dhan ay diidaan oo ka tagaan weli waa cadaalad waana run saas macana ilahi subxana watacala ilan arrintiisa wax ka degdegi kara oo bedeli kara ma uu jiro macana saas weyan afa hayr allah ma alla cid aan ahayn baan abtagii raadin xakaman xaal u garsooray isagoo xaakima miyaan raadinay soo nacasnimo maaha intaad ilahay kitaabkiisa ka tagta subxana watacala inaad maxkamad gaalo tagto maxkamad gaalo inaad tagto ama shayaadiin maxkamad ay fadhiyaan inaad tagto ood gartaada u geysato rabbi gartiisiina inaad ku qanci weydo rabbi inuu kuu gar noqo inaad ku qanci weydo soo nacasnimo intaad ilagma haddana aad la soo taaganta ilahay waa rumaysa arrin ceebka badan waxaa waxaa loola yaabaa meel kastoo tagto muslimiintu qadaayaadka iyo arrimaha isku hayaan waxa ugu horeeya tilaabada ugu horeysa maxkamad gaalon baa laga bilaabay bal iska dhaafa masaajidii iyo maraakistii islaamka ee dacwadiiyo diintu ka socotay ilahay lahaa guriyihii ilahay baa inta laysku qabsadaa waxaa la geenaya maxkamadaha gaalada masaajid baa maxkamadda saaran baa lagu leeyahay soo wax lalayaa maa odhanaya masaajid baa maxkamada saaran yaa isku haysta labaa isku haysta laba kooxood baa isku haysto meesha waxoogaa hunguri baa ka muuqda masaajid aan waxba lagu haysanin iyo markas aan xoolo lahayn midna isku qabsan maayo laakiin meesha laisku qabsan ma taqaana maxkamadda dowladda la geenay waa meeshii waxoogaa dhacdhaca waxoogaa hunguriga ka soo baxay saas maal ceebta ilahaysanta gaaladii xataa waxay leeyihin maalintii dowladda laga doodayay arrinta qaaliga in badanoo gaalida ka mida waxay ku doonayeen war dad kale ayagaadan diintooda in lagu xukumo rabin waxaana markhaati u ah maxay laga soo doonayaan anaga ma dad baa cid baa soo qasabtay oo labada gaarisaloj yani dukaanka isku qabsaday ma cid baa qasabtay oo tihi ilaaba ilaaba maxkamadda dawladda imaada ya ma cid baa qasabtay soo iyagu khiyaarkooda may ku tegin oo tii ilaahay intay ka tillaabsadeen mayna halkaa tegin saas man marka inagaan helin ilaahay garsooridiisa intaan ka tago miyaan cid kala raadiyaa saas udhahay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh afa qayr allah ma alla cid aan ahayn baan abtadii raadin xakaman xaal uu garsooray wlxaal huwa isagu alladii kii uu yahay anzala dejiyey ilaykum idinka xaggiina alkitaaba kitaabka idiin soo dejiyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay oo la kala bixbixiyey wladiina kuwa aataynahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay tawrada iyo injiil kuwii la siiyey oo yahuud iyo nasaariy yaclamuuna waxay ogyihiin anahu isagu waa qur-aan munazalun uu yahay mid la soo dejiyey min rabbika xagga rabbiga laga soo dejiyey bilxaqi isagoo xaq ku dheehan falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ee shakisan marnaba ha ka mid noqon watamat way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa ayaa dhammaystirantay sidqan run xaggeed ama xaal ay run tahay wa cadlan iyo caadilnimo cadaaladnimo xaggeed ama xaal ay cadaalad tahay walaa mubadila wax bedelaayi likelimaatihi ereyooyinkiisaas wax bedelaayi mawjuudun mid jooga jira ma aha wax jira oo bedeli kara kelimaadkiisa ma jiro oo ilahi subxana watacala ka bentegi karo wax ka bedeli kara suma u dhigay wahuwa isaguna astamiicu midka maqalka badan wey alcalimu oo cilmiga badan wain tutic haddaad adeecdo aktara man cid kuwa ugu badan oo fil ardi dhulka kusugan aktara man fil ardi dhulka inta ku sugan badankooda haddaad adeecdo yudiluuka way ku luminayaan can sabiili illahi jidka ilahi way kaa luminayaan maxaa yeele in yattabicuuna ma raacayaan ila danna mana mooye wain hum maahum mana aynan ahaanin ilaa yakrusuuna kuwa mala awaalaha iyo mala wax kale maaha iska qiyaasayaan ina rabbaka rabbiga kuwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan man cid ayuu u ogaansho badan yahay yudilu lumay can sabiilihi jidkiisa ka lumay wa huwa isagu aclamu midkii u ogaansho badan wayo bilmuhtadiina kuwa hanuusanna isagaa ugu ogaansho badan meesha waxaa layna baraya diintaada iyo caqiidadaada iyo mabdacaaga xaggaa loo badan yahay iyo dhankaasaa loo badan yahay aasaaska uga dhig saas macana dad baan xujada iyo daliilku anficin oo daliilkooda iyo xujadoodu ay tahay uun dhankanaa loo batay oo dadkiibaa sida u badan dhinka loo badan yahay unbaa lala aadaa wadar iyo waaxid yani waaxid baa waalaba ku leeyahy wadarta ayaa mar walba saxsan sax maa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay inta badan baa khaldan inta dhulka ku nool badankooda haddaad adeecdo jidka ilahay bay kaa luminaya saas man wamaa aktaru nnaasi walaw xarasta bimuminiin dadka intooda badan si kasta haddaad ugu dadaasho ma rumaynaya inta hanuunsan baa yar intaa weliba mu'miniinta islaamka ah baa haddana inta saxsani ay koox yar sii tahay soo ma jeed marka xaqa waxaa lagu raacaa daliil iyo xujo iyo ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi laakiin xaggaa loo batay adduunkiibaa halkan maray bulshadaa xagga u badatay dabayshaa xagga u socoto mawjadiibaa xagga loo qaaday warkaas saxma saxba saas wax laguma miisaamo dadka intooda badan haddaad adeedo maxaa yeelay intooda badani waxay ku socdaan un malo malay raacsan diintooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo malo un wey way iska mala awaalayaan oo way iska qiyaasayaan mooye xujo cad kuma hayso xujo cad waxaa ku sugan raadkii rususha ninka haya kitaab ilaahay iyo sunna rasuul ninka haya ninkaasaa xujo cad ku sugan wixii kaa ka baxsan diintiisu mala awaal bay ku salaysan waxay ila tahay iyo waxaan u malaynayaa iyo qiyaasubay ku salaysanta saas way macana rabbiga wuxuu ogsoon yahay cidda jidkiisa ka luunsan cidda hanuunsanna wuu u ogaan badan yahay rabbi wuu ogyahay subxana watacala meesha waxaa layna barayaa adiga waxba naftaada ha u bogin yayna ku cajabinin haddii aad hanuunsan tahay dadaal oo waxaad isku tirisaa hanuunka ilahi baa og yaa hanuunsan ilahi baa gara subxana watacala yaa hanuunsan haddaad hanuunsan tahay waxaa lagu gara inaad hanuunsan inaad xabsato ood hanuunkii raadisa ama hanuunsan haddana hanuunkii inaad ku dadaashaa lagu gara maxaa yeelay wallahu aclam bima yujaahidii fii sabiili salaada waa la wada tukanayaa laakiin salaadii ilaahay rabay yaa tukanay so allahu aclam ma safka waa lagu wada jiraa laakiin ninka ilaahay dartii u jihaadaya yaa garan ilahay baa garan ninka hanuunsan oo wax daacad ka yahay oo jidkii saxda ahaan haya qalbigiisuna ay daacad ah yaa garanaya allah baa gara subxana watacala marka adiga waxaad ku talagashaa mar walba inaad dib isu fiiriso iska fikirto ood xisaabsanto oo aad isasaxdo taa ku dadaal laakiin haddii naftaadu ay ku cajabiso istiraado wallahi lagaagama fiicno wallahi adaaba ugu siita dadka haddaad istiraadla soo waa halaagsanta maana si weyba wain tudic haddaad adeecdo aktara man cid kuwa ugu badan oo fil ardi dhulka ku sugan aktara man fil ardi dhulka cidda ku sugan iyo dadka ku sugan intooda badan haddaad adeecdo yudiluuka way ku baadiyeynayaan can sabiililah jidka ilahi kaa luminaya maxaa yeele iyagaa luunsan wabaqidu shayi laa yuctii mar hadduu isagiiba luunsan yahay wuu ku lumin in yattabicuuna maa yattabicuuna ma raacayaan ilaa danna malo mooye caqiidadoodu waa malo oo dhaqankoodu waa malo oo akhlaaqdoodu waa malo oo afkaartooda dhan malay ku salaysan wa in hum mana aynan ahaanin ilaa yaxrusuuna kuwa qiyaasaya mooye kharsiga waxaa la yidhahdaa yani shayga markaadan xaqiiqadiisa hubin laakiin aad qiyaasto marka waxa la yidhahda kharsiga say ashyaada maxsuusaadka la taaban karo khaasatan meelo shareecadu ictimaadaa jirta sida beeraha oo kaletii laakiin waxyaalaha yani macquulaadka oo macnawiyaadka oo caqaa'ida iyo waxyaalaha cibaadaadka iyo waxyaabaha noocaasoo kaleeta a mala awaan laguma socdo saas man mala awaan laguma socdo mala meesha waxba ka qaban maayo ayb ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu ogaasho badan man cid buu u ogaasho badan yahay yadilu lumaya can sabiili jidkiisa ka lumay wa huwa ila aclamu midkii ogaasho badan way bilmuntadiina kuwa hanuunsan fakunuu cuna mima dukira sm llahi calayhi in kuntum biaayaati mumin halkan waxaa laga gudagalay yani maxaa la cuni karaa shuruuda xoolaha ama ugaadha waxyaalaha ilahay baneeyey cunitaankooda shuruud bay ku banaan tahay cunitaankooda shuruudda wax laynooga sheegi marka fakuluu cunalay mima kii xaggiisa dukira la xusay ismullahi magaca ilahi calayhi dushiisa lagu xusay kaa xaggiisa wax kalma in kuntum haddaad tihiin biaayaatihi aayadahi ilahay aayadihiisa muminiina kuwa rumaysan haddaad tihiin wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunaynin maa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunin mima shay xaggii dukira la xusay ismullahi magaca ilahi calayhi dushiisa lagu xusay waxa ilahay dushiisa lagu xusay oo lagu gowracay maxaad u cunilaadi maxaa idin diidan inaad cuntaan walxaal qad fasala isagoo uu kala bixbixiyey alle lakum idinka uu idin kala bixbixiyey maa shayga xarama uu xaaraameeyey calaykum dushiina idinka xaaraamey ilaa maa shay mooye udrirtum yani laydin dhibaatogeliyo ilayhi isaga laydin dhibaatogeliyo mooye oo xaaraanta ah wa ina kaiiran in badani la yudiluuna way luminayaan dadka biahwaaihim hawooyinkooday ku luminayaan naftoodu say rabto ayay dadkii ku luminayaan biayri cilmin ogaansho la'aan cilmi la'aan bay dadku luminayan ina rabbaka rabbiga huwa isaga ayaa aclamu u ogaansho badan bilmuctadiina kuwa bilmuctadiina kuwa xadgudba kuwa xadgudba ilahay baa ogsoon subxana watacala oo la socdo shaygan markii la qalayo o la gawracayo magaca ilahay haddii lagu xusay cuna waa haddaad ilahay aayadihiisa rumaysantiin ilahay haddaad aayadihiisa rumaysantiin cuna ayib waxaa yani saa loo leeyahay gaaladii baa waxay yidhahdeen oo ay ku dhaheen nabiga sal alay slam iyo saxaabada ay ku yidhahdeen markay yidhaahdeen shaygan in la gawraca mooyaane hadduu iska baktiyo lama cuno ilaan iyagu baktigay cuni jireen baa waxay yidhahdeen hukaale idinku wixii aad gawracdaanna waa xalaal wixii ilaahay gawracana waa xaaraam wixii ilahay gawraca maxay ka wadan waa bakti kan naftiisa ilaah baa qaado ilah baa gawracaynay kanna idinkaa gawracay marka kii ilaahay gawracayna waa xaaraam kaad idinku gawracdeenna waa xalaal miya shubhadaasay keeneen dad badan baa marka laga yaabaa inay arrinkaa isaga waxoogaa qalbigooda saameyn ku yeelato rabbi marka wuxuu leeya subxaana wa tacaala wixii magaca ilaahay lagu xusay markii la gowracayay cuna haddaad mu'miniin tihin haddii aad ilaahay aayaadkiisa rumaysan tihin oo iimaanku dhaqdintee maxaa dhacay oo waxa ilaahay magaciisa dushiisa lagu xusay aada cuni lahdi maxaa idiin diiday magaca ilaahay baa lagu diray lagu xalaaleeyey kaa inaad cuntaan maxaa idiin diida hadday tahay hade waa xaaraam oo wixii ilaahay idinka xaaraameeso laydima kala dhixdhicin wax xaaraamtaasoo lama kala dhigdhigin ah waqad fasala lakum maa xarama calaykum oo xaggee lagu faahfaahiyey aayado badan baa lagu faahfaahiyey aayadaynu ku soo marnay suurat lmaa-idaad garanaysa sooma laakiin middaa hadda lagama wado maxaa yeelay suurat lmaa-ida tanaa ka horreysay sooma tanaa ka horreysay soo degitaanka laakiin waxaa laga wadaa aayadda suuraddan lafteeda inoogu imaan doonto qul laa ajidu fiima qul laa ajidu فيma uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yطcamhu ila an yakuna maytat aw dama masfuuxa aw laxma khinziirin aayadaasa laga wada soo horayna idinkuma faahfaahinino waxa xaaraanta ilah idinma sheegin hal wixii aad u dhibaatootaan oo daruura idiin qabata mooye marka xaaraantii waa laydin sheegay wixii damiir qabato ood ka maarmi weydaan oo naf idiin qabata mooyaane oo markaa idiin bannaan mooye haddii xaaraantii laydiin sheego rabbi idiin faahfaahiyey tan magaca ilaahay lagu xusay maxaad ku diidaysaan xaaraam ma aho qaybtii xaaraan tahayd waa la cadeeyey maxaad ku diidaysaan marka wada cunilaada saas way macana in badan oo dadka ka midi hawadooda iyo naftooda waxay jeceshahay bay dadkii ku luminaya sidanaa fiican bulay oo sax ma daliil anaa jeclo waan arki jiray saasay soo ahaan jirtay waa maqli jiray la yudiluuna biahwaa'ihim hawadooda iyo siday iyagu rabaan bay dadka ku baadiyenayaan cilmi la-aan dadku waxaa la doonayaa inay waxooda cilmi ku saleeya wax cilmiyeysan caqiide cilmiyeysan cibaado cilmiyeysan akhlaaq cilmiyeysan axkaam iyo dawlad cilmiyeysan wax in la cilmiyeela doonay laakiin hawadaas jeclaatay ee naftaa rabta yani waxay taas raxma in badan oo kuwa ka mida rabbiga muctadiinta kuwa xadgudba rabbi subxaana watacaala xogtooda wahaya waa ogsooya alla subxana watacala fakuluu cuna mima shayga dukira la xusay mima shay xaggii dukira la xusay ismullahi ilahay magaciisa calayhi dushiisa lagu xusay midkaas wax ka cuna in kuntum haddaad tihin biaayaatihi ilahay aayadihiisa muminiina kuwa rumaysan haddaad tihin wax magaca ilahay lagu gawracay cuna shardi waxaa magaca ilahay marka lagu gawracayo waa inuu yahay waxyaabaha ilahay xalaaleeyey doofaar haddii magaca ilahay lagu gawraco mala cunaya maya saas maana waa inuu marka hore xalaal yahay kadibna magaca ilahay lagu gawraco saas mana labada shardi wey wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday oo anlaa takuluu aydaan aydaan u cunin maa lakum maxaa idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu inaydaan cunin ama aada u cunilaadeen mimaa shay xaggii dukira la xusay ismullahi magaca ilahi caleyh dushiisa lagu xusay maxaad u cuni la'dihiinoo idiin diidaya waqad fasala isaga oo alle uu kala bixbixiyey lakum idinka maa shaygii xarama uu xaaraameeyey calaykum dushiina uu idinka xaaraamay iyadoo aayadaas laydinku faahfaahiyey maxaa idiin diida oo aysan xaaraamayn wy macna ilaa maa shaygii mooyaane udribtum la idiin dhibaatogeliyo mooye ilayhi isaga xaggiisa wixii laydiin dhibaatogeliyo xaaraamtii ka mid oo waa kan soo marno yacni haddii aad dhibaata u mudato oo naf kuu qabato xaaraanba ha ahaadee haddana waa markaa waa lagu ogolaan wa ina kaiiran in badani la yudiluuna way luminayaan biahwaa'ihim hawooyinkooday ku luminayaan dadka bikayri cilmin ogaansho la-aan iyo cilmi la-aan ina rabbaka rabbigaa kuwa isaga ayaa aclamu ogaansho badan bilmuctadiina kuwa xadgudba oo waxaa ka mid a xadgudubka wixii ilaahay xalaaleeyay inaad tirahdo waa xaaraam wax ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraameeyey inaad tirahdo waa xalaal waa xadgudub wadaruu ka taga aahir limi dembiga kiisa muuqda wabaatinahu iyo kiisa qarsoon ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanaya alima dembiga kuwa shaqaystaay sayujsawna waa la abaalmarin bimaa shay baa lagu abaalmarinaya kaanuu ay hayeen yaktarifuuna kuwa gurubsada ama kasbada walaa taakulu ha cunina mima shay xaggii ha ka cunina lam yudkar aan la xusin ismullahi magaca ilahi calayhi dushiisa lagu xusin wa inahu isagu kaa magaca ilahi aan lagu xusini la fisqun waa daacada ilahi ka bixitaankeeda ilaahay daacadiisiiyo laga baxay wa ina shayaadiina shayaadiintuna la yuuxuuna way waxyoolayaan ilaa wliyaa'ihim awliyadooda kuwa iyaga la xidhiidha oo ku xidhan kuwaasay waxay u waxyoonayaan liyujaadiluukum si ay idinla doodaan maxay ugu waxyoonayaan inay idinla doodaan daraaddeed wain aطactumuuhum haddaad yeeshaanna ood adeecdaan inakum idinku la mushrikuuna kuwa ilahay wax la wadaajiyna dembigu ama ha muuqda ama ha qarsoonaanee ka taga barbi subxana wa tacaala dembiga qarsooni dembiga muuqdaaye waa midka la arkayo oo yani waxaway banaanka aada dhigato muujisato kaasi waa dembi culuso hadde waxaa ka dhalanaya nebigu sal lay waslam waa xadiis saxiixa ku oranaya kullu ummati mucaafa ila almujaahiruun ummadayda oo dhan waa la cafin ilaa kuwa dembiga muujista oo banaanka ula baxa mooye ayib marka dembiga kiisa muuqda ka qarsoonna waxaa laga wadaa dunuubta qalbiga ee sooba dhicinba xumaan baa qalbigaaga ku jirta ama mehe si qarsoodiyadaa dembigu u samaynaysaa noocii dooniba ha noqday kuwaa iyaga ah ka taga barbi subxana wa tacala maxaa yeele ilaha idinma mooga kuwa dembiga shaqaysanaya ama ha qarsoonaado ama ha muuqdee waxa ay shaqaynayaanee kasbayaan waa lagu abaalmarin barbi subxana wa tacala ku talagal adiga ama qari ama muujiye ilaahay subxaana wa tacala inaadan iska qarin karin maalinta qiyaamadana isagoo diiwaan garaysan in laguu soo saari doono saa ku talaga mar haddaad taa ku talagashada waad iskaga tegi ka tegi maana faraka ka waxaynu aayadihii hore ka fahanay mar haddii la yidhi waxa magaca ilaahay lagu dul xusay cuna waxaan ka fahanay waxaa ilaahay magaciisa lagu xusin inaan la cunayn fahamka halka aan ka fahanay baa halkan ku cadday wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacaala waxyaabaha aan magaca ilaahay lagu dul xusin ha cunina waa fisqi iyo ilaahay daacadiisoo laga baxway kaa cunitaankiisa ama shayga magaca ilaahay isagoo la qabanin in la gowracaayo waa daaca ka bax shayaadiintuna way isu waxyoon kuwa iyaga la xidhiidha ee bini aadamka ayay u waxyoonayaan oo iyagaa wax isu sheegay maxay ugu waxyoonayaan inay idinla doodaan daraaddeed inay yidhaahdaan oo kii idinku aad gowracdeenna waa xalaal kii ilaahay gowracayna lama cunayo waa xaraam sheekadaasi waa sheeko ka soo jeeda shayaadiintu oo kuwii iyaga la xidhiiday ee bini aadamka ah ay u waxyoodeen si ay idinla doodaan yujaadiluukum si ay idinla doodaan daraaddeed rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacaala haddaad adeecdaan ood yeeshaan mushrikiin baa tiim rabbi subxana wa tacala haddaad adeecdaan maxaa laga wadaa wixii ilaahay xalaaleeyey xaaraameyntiisa haddaad ku yeeshaan ood ku raacdaan ama wixii rabbi xaaraameeyey xalaaleyntiisa haddaad ku raacdaan waad gaalowdeenoo mushrikiin baa tiim saas maana meesha waxaad ka garan kartaa xalaalaynta iyo xaaraamayntu masale halisteeda la wey shay aan xalaal ahayn haddaad tidhaahdo waa xalaal waa halis haddaad cid uun ku raacdo tidhaahdo waa xaaraamna shay aan ilahay xaaraamayninna waa khatar shirki iyo gaalibaad karka u saaranta maxaa yeele tashriic iyo jeyinta ilaha iskale am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam ya'dan bihi illah ma cid kaloo wax jidaysaas oo xalaalaysa oo xaraamaysa saas maana xadiid waxaan u tegi doonaa fi suurati tawba ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah culimmadoodiibay ka dhigteen rabbiyaal alle ka sokow say uga dhigteen culimmadoodiibaa wax u xalaalaysay way ku raaceen way ka xaaraamaysay way ku raaceen cibaadada ay caabudeen wataa taas xadiidka nabigaa sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka haddii adiga aada madaxdan iyo culimada iyo salaadiinta iyo dawladaha iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta haddaad ku raacdood ku dabagasho wain adactumuuhum inakum la mushrikuuna wey saas waa hal mas'ale ogow mas'alo oo shayga la gowracayo magaca ilaah lagu xusayo sharcigii oo dhan inta la bedelo oo meeshaa layska dhigo shuruuc kale oo dhammaystira meesha lasoo dhigto haddaad rumayso ood iskaga raacsanaato bal ka waran marka wain aactumuuhum inakum lamushrikuuna sooma hal mas'alo ayaa lagu gaaloobo shirki lagu galay oo rabbi tilmaamaya subxana watacaala maxaa leedataa diintii o dhan markaa biyo isbedel lagu sameeyey adiguna aad raacsan tahay ood rumaysan oo dabarka shan tahay ka war saas weeyaan ruuxaasi kaa isaga waada caabuday alla ka soko subxana wa tacala ama diin ama ogolo saas wey maana wadaruu ka taga aahir limi daahira limi dembiga kiisa muuqda ka taga iyo wabaatinahu kiisa qarsoon ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbana kasbaya oo shaqaynaya alisma dembiga kuwa shaqaynaya ama ha qarsoonaada ama ha muuqde sayujzawna waa la abaalmarin bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yaqtarifuuna kuwa ama bimaa shay baa lagu abaalmarin kaanuu ay ahaye yaqtarifuuna kuwa gurubsada oo shaqaysa kasba walaa takuluu mima lam yudkar ismu llah ayadda marka waa aayadda ay culimmada u daliishadaan in badanoo ka mid a shayga la gowracayo ee noolaha ah haddii magaca ilaahay laga tago inuu xaraam noqday bakti buu noqday masaladaa ilaa saddex qowl afar qowl bay culimada isugu khilaafsan yihin laakiin qowlka ugu xoog badani waxa wey in aan waxba laga soo reebin ka gowracaya muslim ha noqdo ha halmaamo bisimkii ama kas hawla tago marba haddii neefkan bisimkii laga tago bas wey waa bakti sida xoog badan maxaa yeelay aayaddu waxba ma soo reelin halmaan in looga tagiyo kas in looga tago ma kala qaadin axaadiista nebiguna waa sidoo kaleo nebigu wuxu sal ly slam maa anhara dama wadukira smullahi fakuluuhu wixii dhiig daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cunabu nabigu sal lay slam marka lama kala qaadin oo mas waxba lagama soo reebin sidaana culimo badan baa ku tagtay oo salafkiiiyo khalafkiiba leh rag badan baana doortay waana sida aad moodo nusuusta inay taageerayso laakiin madhabka imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo culimo ka mida ay ku tageen oo ah in magac bisinka qabashadiisu inay iska sunno tahay haddii muslimku uu ka tago neefka uu gowracana inuu xalaal noqonayo waa madhab laga xoog badan yahay axaadiista loo cuskadayna hal xadiisi kama asixin sida sheikh albani caleyh raxmatullah uu ku taxqiijiyey kitaabkiisa irwaau haliilka axaadiis wax ka asaxay male hal asar oo cabdullaahi ibni cabaas yani ku jooga mawquuf ku ah kaa unbaa ugu roon inta kale waxba kama asaxin saas daraadeed waxaa fiican in loo daayo itlaaqa iyo cumuumkaasoo neefkan ama muslim ha gowracayo ama cid kale ha gowracdo bisimka ilaahay haddii laga tago kas ama kama neefku waa bakti lama cuno kara wey maana saas weya ayib walaa taakulu ha cunina mima shay xaggii ha cunina ha ka cunina lam yudkar aan la xusin ismullahi magaca ilaahi calayhi dushiisa aan lagu xusin wainahu isaguna lafisqun inahu cunitaankaasi lafisqun daaca ka baxway waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuuna way waxyoon ilaa wliyaaihim kuwa iyaga la xidhiira waxay u wayoonayaan ayay u waxyoonayaan layuuxuuna way waxyoon ilaa wliyaaihim kuwa iyaga la xidhiiray isku xidhan yihiin bay u waxyoodaan liyujaadilunkum si ay idinla doodaan oo ay xujo idin ay caqiidadiina iyo waxaad rumaysantihin idinka qasaan wain aatactumuuhum haddaad adeecdaanna ood yeeshaan inakum idinku la mushrikuuna kuwa ilahay wax la wadaajiyay baati neefkaas haddaad tidhahdaan si kalu ku xalaaloobi karaa oon magaca ilaahay ahayn mushrikiin baad markaa tihiin haddaad ku raacda waxay wataan maan saas weya ayib caalamka hadda waagii hore waxoogaa waxaaba lagu yar qanacsanaa in xoolaha la gowraco oo weliba inta badan muslimiintu ay gowracaan laakiin hadda hay-ado waxaa soo baxay u doodayaba xuquuqdii xoolaha xuquuqdii xoolaha u doodayna mili maaladeeda ingiriiska maxaa ka taagna waxay leeyihiinba xoolaha la gowracayo waa xaqbar hala daayo lama gowrici karo waxaa laga yaabaa dawladaha baalimiinta intay nidaamkaa qaataan in balitaba jiriimo laga dhigo neef la gowraco soma oo maxkamadda lagu soo saaro lagu yidhahdo neef laa gowracay saas w waa arrin halisteeda law arrin halisteeda law yani waxa weeyaan maxaa yeelay dadka shaydaanka u shaqaynaya aada u fara badan iyo dawladaha u shaqaynaya hay-aadka u shaqaynaya wax alla wixii bini aadam kusoo dhaqmi jiray oo dhan baa la doonaya in laga dhexbax saas maa oo bini aadamkii la lumiyo taasaa laga shaqaynaya awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mataluhu fi ulumaat xoolaha ilahay baa iskale ilaahay lahaana wuxuu ku ogolaaday laba shardi kan waa idin xalaal inaan idin idhaahdo waa mid kan labaadna waxa wey magacayga inaad ku xalaalaysataan sidaa waxaan ahayn idinkuma ogoli soo ilahay male xola mise ingiriis iyo talyaani baa iskale xola ilahay baa iskale ilahaygii abuurtay ee iska lahaa shardigu dhigtay waa inanu maro saas maana awaman kaana awaman cidi kaana ahaaday maytan mid dhintay oo fa axyaynaahu aanu noolaynay oo wajacalnaa aan yeelna lahu isaga nuuran iftiin aan u yeelay iftiinkaasoo yamshi uu soconayo bihi isaga fi nnaasi dadka dhexdiisa uu ku soconayo kaman cid miyuu la mid yahay kaas maaluhu xaalkiisu fi dulumaati mugdiyaalka dhexdooda u yihi xaalkiisu mugdiyaalka dhexdooda yahay laysa xaalusan ahaani bikharijin mid ka baxaya minhaa ulumaat kadalika sidaasoo kale yaa zuyina la qurxiyey lilkaafiriina gaalada waxaa loo qurxiyey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameey macnaheedu waxa weeye mid bakti ahaa oo ilaahay nooleeyey waa gaal baydka waxaa laga wadaa gaal ruux gaal ahaa ila gaalku waa bakti oo ilaahay noolaysto qalbigiisa iimaan ku nooleeyey nuurkii uu iyo iftiinkii dadka uu dhexdiisa dhexdooda ku socon lahaana la siiyey oo qur-aanka iyo mabaadidiisa iyo dhaqankiisa toosan la siiyey kaasi ma lamidbaa mid mugdiyaal ku dhex jira oo weligii ka dhex baxay labadaas masmiin midka mugdiyaalka ku dhex jira oo weligii ka dhex baxayo waa gaalka aan iimaan loogu talagelin kii la noolaystay oo qalbigiisa la nooleeyey iftiinku ku socon lahaana la siiyey iyo kan mugdiye uusan weligii ka baxayna ku dhex jiraay laba siman maaha saasoo kalena u sinayn muminka iyo gaalka u sinayn sidaas wy maana awa man kaana xadiis saxiixa nabigana waxaa kaga sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ina allaha khalaqa khalqahu fi dulmatin uma rasha calayhi min nuurihi faman asaabahu dalika nuuru htada waman akhta'ahu dalla xadiidka axmed baa soo reersaara waana xadiis saxiix allah subxaana wa tacaala makhluuqiisa markuu wuxuu ku abuuray mugdi dhexdii buu ku abuuray markaasuu rabbi wuxuu ku rusheeyo ku sayray nuurkiisa ayagoo mugdigii ku dhex jira lagu abuuray buu rabbi wuxuu ku sayray nuurkiisa nuurkii maalinkaa la sayray ruuxii uu wax ka gaadhay waa ruuxa adduunka markuu yimid harunay nuurkaasi kii ka qabay oo uu garab marayna ma haruunayo ee weligii ayuu iimaan ma qaban marka mugdiyaalka ku dhex jireen nuurkii iimaanka helin kaasi waa u dhamaatay awaman kaana ciddii ahaaday maytan mid dhintay oo fa axyaynaa aman kaana ciddii ahayd wey maytan mid dhintay buu ahaa oo gaal qalbigiisaa dhintay oo fa axyaynaahu aanu noolaynay qalbigiisaoo iimaan aan ku noolaynay oo wajacalnaa aan yeelin lahu isaga nuuran iftiin waa qur-aanka iyo islaamnimada nuurkaasoo yamshi uu ku soconayo bihi isaga fi lardi fi nnaasi dadka dhexdooda uu ku soconayo kaman cid miyuu la mid yahay kaasi mahaluhu xaalkiisu fi dulumaati mugdiyaal dhexdooda masalkiisu uu yahay sidii mid mugdiyaal ku dhex jiro kale laysa xaaluusan ahaanin bikhaarijin mid ka baxaya minhaa mugdiyaalka waa kufriga jahliga yani shakiga dulumaadku kuwa kadalika sidaasoo kale ayaa zuyina la qurxiyey lilkaafiriina gaalada maakaanu waxay yacmaluna kuwa samay xumaantooda sidii kuwa loogu qurxiyey baa gaal oo dhan xumaantiisa loo qurxiyey wakadalika sidaasoo kale sidaa aanu yani u yeelnay magaalo walba odayaasheeda waaweyn saan mujrimiinta uga dhignay kadalika sidaasoo kale ayaa jecalna yeelnay fii kulli qaryatin qaryo walba magaalo walba dhexdeeda waxaan ka yeelnay akaabira kuwa waaweyn baan ka dhignay mujrimiiha ama waxaan jacalnaa waan yeelnay fii kulli qaryatin magaalo walba dhexdeeda mujrimiiha kuweedii dembiilayaasha ahaa baan akaabira kuwa waaweyn ka dhignay kuwa waaweyn baan ka dhignay maxaa looga dhigay kuwa waaweyn liyamkuruu inay dhakraan daraaddeed fiihaa magaalada dhexdeeda wamaa yamkuruuna mana dhakrayaan ilaa bianfusihim nafyaalkooda mooye wamaa yashcuruuna mana ay garanayaan barbiri subxana watacala ma kasaya macnaheedu waxa weye ilahay caadadiisa wey subxana watacala magaalo walba kuweeda waaweyn kuweeda dambiilayaasha ah baa loo weynaysiiyaa oo madax laga dhigaa magac loo yeelaa hogaanka loo dhiibaa waa kuweeda dambiilayaasha kuweeda dambiilayaasha ilaahay subxana watacaala ka go-ay yaa loo dhiibaa maxaa loogu dhiibaya dadka intiisa kale inay makriyaan oo dhakraan oo addoommada masaakiintay hoos joogiyo riciyadooda inay shirqool u dhigaan saas man waa imtixaan ilahay ku imtixaanaya subxana wa tacala markaana maxaa lagu sameynaya markay iyagii dadkii shirqoodaan oy xumaantii ugu yeedhaan ayagoo awoodooda adeegsanaya magacooda adeegsanaya dhaqaalahooda adeegsanaya markay intii kaleeto dhakraan oy makri ku sameeyaan oo shirqoodaan oo lays wada raaco xumaantii laysku raaco markaasuu ilahay ciqaabaya subxana wa tacala cadaabkiisa kusoo dejinay saas maan oo utegi doona insha allahu tacala waidaa aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadamarnaha tadmiira saas maana marka kuwa dambiilayaasha waaweyn ayaa kuwooda waaweyneen hawsha hayay hogaanka hayaa laga dhigaa saas maana ayb wakadalika sidaasoo kalean jacalnaa yeelnay fii kulli qaryatin magaalo walba dhexdeeda akaabiro kuwa waaweyn baan ka dhigay mujrimiihaa baan ka dhignay ka bedel ka dhig mujrimiihaa kuweeda dembiilayaasha magaalada kuweeda dembiilayaasha mujrimiinta ayaa waxaan ka dhignay akaabira kuwa ugu waaweyn baan ka dhignay kuwa ugu waaweyna cid walba iyagu ka weyn baan ka dhignay maxaa saa looga dhigay liyamkuruu inay dhagraan oy shirqoolaan fiiha magaalada dhexdeeda dadkan iyo raciyadan masaakiinta inay madaxa ka xadaan oo ay khaldaan yaa saa loo yeelay ayib wamaa yamkuruuna mana dhagrayaan waxa ay samaynayaan xumaanta ka dhalata iyagun bay kusoo noqon wamaa yashcuruuna ma ay kasayaan oo waa wax magar waxay garanayaan baa iska yar sidaas way macana soo qolyaha qaryooyinka sidaa la yeelay soonow kamid mini ya qaryooyinka kuwii ugu dambi weynaa ugu dambi badnaa hawshoodii loo dhibay iyo hogaankoodii soonow ma oo yaa xuna la sheegayaba ninba ninkuu ka liitay oo ka khabiirsanaa oo ka diin xumaa oo ka shaksiyad xumaa unbaa xilkii iyo mas-uuliyadda ummadda loo dhigay markaasaa makriga iyo dhagarta iyo khiyaanada iyo waxa la maleegayo aadyaabasa ummadiina waa tacadinaysaa iyo durbaankaa la tumaya xagee loo socdaa marka fadamarnaaha tadwiira unbaa laansoma markaa maa marka inaynu inaga fahanaa loo baahan yahayo qur-aankani dadka lagama hadlayo innaga markaan qur-aanka akriyayna waxaynu dhahaynaa carabtii carabtii baynu ku dhufananaa maka iyo carabtii iyo carabti oo innaga noga soo degna qur-aanku wuxuu ka hadlayaa wixii tegey maanta maxaa jooga maxaa soo socda waaqican lagu nool yahay tan waa inoo idfinaya dadka lala hadlaya ee mujrimiinta loo dhibay innagaa ka mid saas macana inaad marka garato way xaggeed joogtaa maxaa kugu soo socda xaggee baad kaga beegan tahay adduunkan maanta sunanka ilaahay ee socdee adduunka maamulaya xaggeed kaga aadan tahay waanaad qiyaasa qur-aanka adoo kaashanaya rabbi subxana watacala uu soo dejiyay saas macana وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وإذا جاءتهم مركي أوتي aayatu aayadi markay u timaado mucjizo qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa nu'taa ilaa naloo la yimaado oo nala siiyo mila maa uutiya wixii la siiyey oo kaleeto rusulullahi ilah rasuushiisa allahu alle ayaa aclamu og baa leeyahy xaytu meesha yajcalu uu yeelaya risaalatahu risaaladiisa meeshuu yeelaya sayusiibu waxaa asiibi doona alladiina kuwa ajramuu dembiga falay sakaarun dulli baa asiibi doona cinda allahi ilahay agtiisa wa cadaabun cadaab baa asiibi doona shadiidun oo daran bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yamkuruuna kuwo dhagar fala ay ahayd shirqoolkay ku kacayeen sababtiisa aayad kasta hadday u timaado oo mucjizo ay ku qancaan loo keeno waxay odhanayaan ma rumaynayno ilaa rususha wixii la siiyey nala siiyo maxay ka wadaan waxay ka wadaan ilaa malag noo yimaado oo kitaabka rasuulka lagu soo dejiyo o kale nalagu soo dejiyo oo nalala hadlo si kale wax ku yeelana ma jiro ma qaadanayo ayasmacu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara mid walba ma wuxuu hunguriyeynayaa waraaqa la fidiyey in la siiyo oo la yidhaahdo ilaahay baa kuwa kuu soo dirayoo dhambaalkani xagga ilaahay buu kaaga yimi hebelkiigiina hebel ahaayow yani raac nebigayga waa waa run saasuu doonaya cid walba in la wixii rususha loo keenoo la siiyey wax lamida ilaama la siiyo ma yeelanale saas warkoodu macana xaqiiqadiisu waa kan rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala meesha uu risaaladiisa yeelaya alla moogi allahu aclam xaytu yajcalu risaalata ma iyagaa ilaahay la maamulo kownkii subxana wa tacala markay leeyihiin maxaa hebel loo siiyey risaalada nebi maxamed waa wiil yaroo bulshada ku dhex noolaaye odayaashii iyo ogaasyadii iyo salaadiintii baa bulshada dhex joogeen maxaa iyaga looga dhigi waayo saasay leeyihin macna wa qaaluu lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim labada magaalo waaweyn waa daa'if iyo mako odayaasheeda waaweyn nin ka mida maxaa loogu soo dhiibi waayo wiilkan yarkaa maka loo soo dhiibay saasay leeyihin ahum yaqsimuuna raxmata rabbika lumi ma ayagaa ilaahay naxariistiisa qaybiye halkana maxaa la yidhi allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu ilaahay risaaladiisa meeshuu yeelayo iyo cidduu u dhiibanayo istaahisha ma ayagaa la taliya ilahay wuu garan subxana wa tacala saas macana ayib waidaa goortii jaacatum ay u timaado aayatun mucjiza marka u timaado qaaluu waxay odhanayaan lan nu'mina ma rumaynayno mucjizadan xataa nu'taa ilaa nala siiyo mila maa uutiya kii la siiyey wax la mida rusullah rususha ilahi kii la siiyey wax la mida ilaa naloo keeno oo annagana malag noo yimaado kitaab nalagu soo dejiya waraaq naloo keeno allahu alla ayaa aclamu xayu meesha yajcaluhu yeelaya risaalatahu farintiisa cidda uu u dhiibanayo ee u dirsanayo isagaa og sayusiibu waxaa asiibi doona aladiina kuwa ajramuu dembiga falay sakaarun dulli baa asiibi doona cinda allahi ilahi agtiisa wacadaabun cadaab baa asiibi doona shadiidun oo daran bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yamkuruuna kuwa dhagra ay ahaayeeno yani waxa weye dembiye ku kala shirqoorsamay faman yurid illah cidduu ilaahay doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu waasiciyaa ama fidiyaa sadrahu laabtiisa ayuu waasiciyaa lilislaami islaamnimada ayuu waasiciyaa waman yurid ciddii uu doono alle an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuu yeeli sadrahu laabtiisa wuxuu ka yeelayaa dayiqan mid cidhiidhi ah xarajan oo jiq ah kaannamaa waaba isagoo yasacadu iskorsiinaya ama isfuushiinaya fi samaai xagga sare kadalika sidaasoo kale yuu yajcalu llahu alla u yeelaya alrijza qurunka cala aladiina kuwii dushooda laa yuminuuna aan rumaynaynin hidaayad iyo hanuunka inuu ilahay gacanka ku hayna inoo sheegi aayad iyo mucjizo la keenay qalbiga hanuun ma geliso hanuunka ilaahay baa bixiya sidanuna ilahay hanuun kuu bixiya subxana wa tacala ninkuu ilaahay hanuun la rabo ruuxuu ilaahay hanuun la rabo qalbigiisaa loo furaa oo loo waasiciyaa qalbigiibaa la waasicinaya si farax iyo soo dhawayle ayuu ku guddoomaya oo ku qaadanaya wixii ilahay xaggiisa ka yihi subxana wa tacala in la hanuuniyaa la doonaya qalbigiisii baa la furaya leanna qalbiga ilahay baa gacanta ku hay subxana wa tacala isagaa ilahay baa u tariya qalbiga haddii qalbigiisii xaqa iyo islaamka loo furo loo ballaariyo bas wey khalaas waa qaadanaya marka ninkiisa ilaahay inuu baabiyeeyo uu rabo oo sidaa ilaahay uu qoondeeyo qorsheeyey laabtiisa ayaa waxaa laga dhigaa cidhiidhi qalbigaa la cidhiidhiyaa dayiqan cidhiidhi buu ka dhigi xarajan oo weliba wara jiqa macna xarajka waxaa la yidhahdaa waa cidhiidhiyo sii daro waxaa la yidhahdaa geeda cumar bin khataab radi allahu canhu baa nin reer baadiye ah buu wuxuu ku yidhi xaraj baa ii fasir buu xaraj maxaa la dhaha xaraj waxaa la dhahaa buu geed geeda ay ku geedaaban yihiin geeda kalaa dhinacyihiisa kaloo dhan ka baxay lama gaari karo marka xooluhuna ma gaari karaan dadkooda ma geli karaan meeshaasu ku yaalla kaasaa xarajka la yidhahda marka waxa weye qalbigiisa waa cidhiidhi waana jiq wey maana meel laga geli kariyo wax geli kara ma jiro saasuu ilahay qalbigiisa ka dhigaya subxana wa tacala ruuxu qalbigiisa saa laga dhigay see uu xaq u qaadan ma ma waxbuu qaadanay waxba geli maayaan saas wey maana ayib markaasaa waxaa la yidhi dhibka uu dareemayo markii uu islaam yani waxa weye islaamka loo bandhigo wuxuu ka dhigan yahay sidii isagoo isku kallifaya oo kale samada fuulitaankeeda adigoo jarajara haysanin oo shayna ku istaagaynin haddii lagu yidhaahdo xagga sire fuul oo samada fuul ood isku daydo soo cidhiidhi iyo dhibmaa ma keli karti sooma sidaasoo kale wey cidhiidhigaa uu dareemayo markuu kor fuulayo samada fuulayo oo uusan keri karin arrintaa markuu isku kallifayo cidhiidhiga uu dareemayo cidhiidhigaasoo kale qalbigiisa la dareemsinay hay-adda waxay leeyihi waxaa laga faa'iidaysanayaa mas'alo yani waxawey cilmi ah oo ah bini aadamku mar walboo dhulka uu kasii tago kor sii aadaba in qalbigiisu uu cidhiidhiyamayo macnaha oxyjiinta yaraanaysa mar walba ood kor sii aado yani oxyjiinta neeftan bini aadamka macnaha waxa weye sanbabadiisu ku furmayaan baa yaraanaysa saas daraadeed waad arkaysaa jaranjarada markaad kuushood kor usii socotaba waa fiiciya sooma ilaa waxaad gaadhiyay mar dambe oo macnaha lagaba bixi doonaan hawadan oxyjiin kale oo bini aadamku inuu oxyjiin qaato mooyaane yani waxa weyaan oo siraac iyo meesha kala tegay mooye uusan caadiga u noolaan karin hawo noocaasoo kale marka koraysa marka tani waxay faa'iidaynaysaa mar walba uu kor sii aadaba inay qalbigiisu cidhiiryamayo oo sanbabadu cidhiiryamayaan oo neefta qaadashadeedu ku adkaanayso sidaasoo kale weeye ruuxii ilahi subxana wa tacala uusan hanuun la rabin faman yurid illahu cidduu alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuu fidiyaa ama wuu waasiciyaa sadrahu laabtiisa qalbigaa laga wadaa lilislaami baa loo waasiciya saas maana islaamkii wuu jecel yahay wuu rabaa wuu ku jidbaysan yahay wax walba isagaa kala qaarisan meel fog buu ilaahay uga keenay waa wax la yaablay waman yurid ruuxuu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuu yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhi ah xarajan oo weliba jiq ah waxba geli karin ayaa laga dhigaya maana qaar badan oo sidan aad arkaysaayo wax walba haddii lagu dul akriyo oo naartii halkan loo soo dhigo oo caqligiisa lala hadlo oo caadifadiisa lala hadlo oo dhinac walba laga soo galo waxba ma gelayaan hala yaabin marka hala yaabin kaasoo kaleeto waa la xidhay qalbigiisaa la xidhiiri geliyo la xidhay waxbaa loogu talagelin khayr baa loogu talagelin kaannamaa waaba isagoo iyo saacaddu iskorsiinaya ama isfuushinaya oo isku kalifaya fuulitaanka fi samaai xagga sare samada fuulitaankeeda isagoo isku kalifayo isku dhibayoo kale ayaad moodaa way macna kadalika sidaas oo kale ayuu yajcalu llahu alla u yeelayaa arrijsa qurunka waxaa laga wadaa xumaanta iyo shaydaanka ayuu yeelayaa cala aladiina kuwii dushooda laa yuminuuna aan rumaynin ninkii ilaahay aan rumaynin shaydaan baa lagu sallin qalbigiisana qashin baa la gelin xumaantaana la jeclaysiin saas wey macana wahada kani siraatu rabbika rabbigaa jidkiisii wey qur-aankaa la tilmaamaya hada kani siraatu rabbika rabbigaa jidkiisii wey mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan qad fasalnaa waan faahfaahino waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihi liqowmin dad baan u kala dhigdhignay yadakaruuna oo waansabay lahum waxaa u sugnaaday qolyaha waansabaya daaru salaami nabadgelyada degmadeeda iyo daarteedayhi cinda rabbihim rabbigood agtiis wa huwa isaguna alle weliyuhum weliye amrigoodii wey weliye amrigooda arrintooda ninka gacanta ku hayo bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yacmaluuna kuwa sameeya bimaa shay sababtii kaanuu ay ahaye yacmaluuna kuwa sameeya ayaa ilahi subxaana watacaala weligooda ku noqonay ama ay daartaa ku helayaan qur-aankani waa jidkii rabbi ee toosnaa jidka rabbi ee toosan haddaad maqasho waa islaamnimada iyo qur-aanka waa jidka aan maalin walba ilahi weydiisanan ihdina siraada almustaqiim waa qur-aanka jidkaygii toosnaa wa kaa isagoo toosan bu rabbi subxana watacala aayadihii waan kala dhigdhignay dad waansamaya oo caqli wax qaadanaya oo dib isugu noqonaya oo isbedelaya yaan wax u faahfaahinay dadka noocaasee waansamaya ilaan dadka qaar baa waansamin inayna waansamin waxaad ku arkaysaa bulshadan hadda masalan waxa weeye dadkan tafsiirka dhegaysanaya laga soo bilaabo suurat lfaatixa ilaa birabbinaas buu dhegaysanay wax noloshiisa iska bedelana ma jirto maalintuu birabbinaas la qabsaday faatixada ilaa birabbinaas wax xumaana uu samayn jirayna kamuusan tegin wax wanaaga oo uu yani khayr oho waajiba uu ka tegi jirayna muusan bedelin kaasoo kale ma waansamaya ma nin waansamayna dadka ma aha dadka loogu talagalay dadka wax loogu talagalay waxa weeye liqawmin yadakaruuna dad waansamayo wey oo intay dib isu fiiriyaanoo waana qaataan wax iska bedelay saas way macana dadkaasi waa dadka ay u sugnaatay nabadgelyada daarteed daarta nabadgelya waa daarta aakharo jannada wey waa meesha lagu nabadgeli oon dhibaato lahayn oon oon lahayn oon gaajo lahayn oon rafaad lahayn nabadgelyo sababta nabadgelyadaasi keentay waxa weeyaan ayaga ayaa qalloocii bay ka nabadgaleen adduunyadii bay qallooc ka nabadgaleen maadaama qalloocii ay ka nabadgaleen abaalkoodu waa inay daarta nabadgelyada la geeyo ninkii jidka qallooca qaadana aakhaana in la qalloociyo oo naarta lagu qalloociyo wa hada kani siraatu rabbika rabbigaa jidkiisa way mustaqiiman xaalu yahay mid toosan oon qallooc lahayn qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii liqowmin dad baan u kala bixbixinay yadakaruuna oo waansamay lahum waxa u sugnaaday qowmka waansamaya oo qalbiga jilicsan daaru salaami nabadgelyada daarteedii bay leeyihi cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin waa jannade wal huwa isaguna alle weliyuhum weliye amrigooda wey ka uu hiiliyo wey bimaa shay sababtiibuu weligooda ku yahay kaanuu ay ahayen yacmaluuna kuwa sameeya hada wabilahi tawfiq sal allahu waslam ala nabiyina mxamedi wala ali wasabi waslm